أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay تfsiru suurati fusilat casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi waywma yuxsharu acdaau llahi ila annaar wadkur xus yowma maalin yuxsharu la ururinayo acdaau llahi ilaahay acdaa'diisa la ururinayo ila nnaari naarta intii ka ahna loo ururinayo fahum iyagu yuusacuuna kuwa la kala horayo waay oo raaca hore waxaa lala sugayaa raaca dambe ayb oo waa la kala horayaa xataa idaa maa jaa-uuhaa xataa idaa goortii jaa-u xataa idaa maa goortii jaa-uu ay yimaadeen haa naartii ay yimaadeen shahida waxaa ku marqaati kacay calayhim iyaga korkooda samcuhum maqalkoodii iyo wa absaaruhum aragyadoodii wa juluuduhum iyo maqaarkoodii bimaa kaanuu bimaa kiibuu ugu marqaati furay kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen lijuluudihim maqaarkoodii waxay ku yidhaahdeen maqaaradoodii lima maxay baad shahidtum u marqaati furteen calaynaa annaga korkeenna aada noogu marqaati furteen qaaluu waxay yidhaahdeen haraggii iyo maqaarkii wuxuu yidhi andaqanaa waxaa naga dhawaajiyey allaahu allah naga dhawaajiyey alladii allihii andaqa ka dhawaajiyey kulla shay-in shay dhammaantii ka hadalsiiyey wahuwa isagu alle khalaqakum wahuwa alle isagu khalaqakum wou idin abuuray awala maratin markii hore idinkoon waxba ahayn bou idin abuurayba wa ilayhi isaga intii ka a unbaa turjacuuna la idiin celinayaa aayadahan marka rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa mowqifka qiyaamaha sida uu ahaanayo gaar ahaan uu ku ahaana gaar ahaan mowqifka uu ku ahaanayo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala la collaytamay oo kufriga kula collaytamay oo aan aayaadkiisii rumaynin marka wayowma darafkani waxaa lagu tacallujinayaa wadkur sida ugu sahlan sidaas marka wadkur xus yowma maalin xus yuxsharu ay yujmacu la ururinayo acdaau llaahi ilaahay acdaadiisa kuwii ilaahay yacni colka la ahaa la ururinayo ila naari naarta intii ka ahna loo ururinayo oo meeshaa la iskugu geynayo bal xus maalintaas fahum iyagu yuusacuuna kuwa la kala horayo waay laba macnaa marka yuusacuuna ku jiro ay fahum yuusacuuna bimacnaa waa la kala horayaa oo qataado wuxuu leeyahay yuxbasu awaluhum koodii hore waa la xabisayaa calaa aakhirihim midkooda danbaa loo xabisaa dayib liyatalaaxaquu say isu soo gaaraan markaas kuwoodii hore iyo kuwii dambe waa isu soo gaarayaan hadba marka waa la kala leexleexinayaa waa la kala horayaa macnaha kalena waxaa weeyaan fahum yuusacuuna ay yusaaquuna waa la kaxaynayaa waay waa la quminayaa oo naartii xaggeeda ayaa loo riixayaa oo loo quminayaa ayb xataa idaa maa jaa-uuhaa maada oo idaa gadaasheeda dhacdo sida badan waa zaa-idatun litowkiid ayaa la yidhaahdaa marka macnuhu waxaaba la yidhaahdaa marka yaa saaxi khud faa-idatan maa bacda idaa zaa-ida ayuu yidhi nacam marka maa oo bacda idaa dhacdo waa zaa-ida mar walbo marka xataa idaa maa jaa-uuhaa ay xataa idaa jaa-uuhaa ayb saas oo kale ay ka dhigan tahay xagga yani icraabta xataa idaa maa xataa idaa maa goortii jaa-uu la keeno yacni ilaa an jaa-u ay yimaadaan xataa idaa maa ilaa jaa-uu ay yimaadeen haa naartii ay imaadeen markaa goortaa ay naartii imaadeen shahida calayhim waxaa ku marqaati kacay samcuhum maqalkoodii iyo absaaruhum aragyadoodii iyo wajuluudu wajuluuduhum maqaaradoodii ayb xataa idaa ilaa an bay la macno tahay qaayaa ku jirta marka waa la kaxeeyey waa la kaxeeyey xataa idaa maa jaa-uhaa ilaa an jaa-uuhaa ilaa ay naartii ka yimaadeen waay marka damiirkaana wuxuu u laabanayaa naartii shahida calayhim waxaa ku marqaati kacay iyaga idaana da daraf oo limaa yustaqbal waayo idna waa darfun limaa madaa hadda idaadii baa la isticmaalay haddana shahida baa jawaab looga dhigay macnuhu waxay tahay un xaqiiq waxa ah inay sidaas dhici doontaa laga wadaa ayb shahida waxaa ku marqaati furay calayhim iyaga korkooda samcuhum maqalyada maqalyaalkoodii yacnii dhagahoodii iyo wa absaaruhum aragyaalkoodii iyo wa juluuduhum maqaaryaalkoodii haragoodii bimaa kiibay ugu marqaati furay kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen imaamu muslim marka meesha xadiid wuxuu wariyey fii saxiixii oo kusoo saaray nabigu sal l slam inuu yidhi ina alcabda yaquulu yowma alqiyaamati addoonka maalinta qiyaamaha wuxuu dhahayaa alaysa qad wacadtanii anlaa tadlimanii ilaahu miyaadan ii ballan qaadin inaadan idulminaynin fayaquulu llahu lahu alla wuxuu ku oranayaa faina dalika laka faina laka dalika arrintaa waa leedahay oo ku dulmin maayo qaala wuxuu yidhi fainii laa aqbalu calaya shaahidan ilaa min nafsii haday haddaba sidaas tahay aniga marqaati igu marqaati furo ma aqbalaayo ilaa nafteyda un maahani yacnii anaa marqaati isu ayaa raba inaan isu noqdo saasuu dhahayaa fa yukhtamu calaa fiihi afkiisaa la daboolayaa marka wa tatakallamu arkaanuhu waaxihiisii ayaa hadlaya markaa yacnii jirkiisii iyo waaxihiisii ayaa hadlayaan bimaa kaana yacmalu wixii uu samayn jiray bayna ku hadlayaan marka xadiidkaa iyo aayaddan waa isu munaasab markaas bani aadamku oo wax inkir is yiraahdo ee oo wax inuu inkiro ou damco ayaa afka laga daboolayaa xubnihii baa hadlaya marka alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjuluhum bimaa kaanuu yagsibuun ayaan soo marnay suuratu yaasiin waa tii oo kale marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii markaa acda-dii alle lijuluudihim maqaaradoodii bay waxay ku yidhaahdeen lima maxay baad shahidtum marqaati u marqaati furteen calaynaa korkeenna ugu marqaati furteen idinkaanba idin difaacaynaa annagee qaaluu waxay yidhaahdeen andaqana allaahu allah naga dhawaajiyey oo naga hadalsiiyey alladii allihii andaqa ka dhawaajiyey kulla shay-in wax kasta rabbiga wax walbaa ka dhawaajiyey ee carabkanba ka hadalsiiyey baa inagana naga dhawaajiyey wahuwa khalaqakum marka waa war cusub waay oo jumlo iyada marka waxaa weeyaan mustanafa-a marka waa khitaab marka isaga ibtidaa-u khitaabin waay min allahi waa hadal marka alla khitaab mustanaf aho alla subxaanahu watacaala marka u dhahayo ayb laysa min jawaabi ljuluudi yani maqaarada jawaabtii ay bixinayeen kuma jira warkan oo qaaluu andaqana allahu ladii andaqa kula shayin buu ku dhammaaday ayaga warkooda ayb marka wahuwa alle isagu khalaqakum uu idin abuuray awala maratin mar kolkii ugu horreysayba isagaa idin abuuray markii horeba idinkoon waxba ahayn wa ilayhi ilallaahi asaga intii ka abaa turjacuuna la idin celinayaana markaa qofku hadda inuu ka cabsado waayo xubnihiisa iskama qarin kara dabcan haddaad istiraa dadka iska qari yaan lagugu marqaati furin haddaad isku daydo inaad iska qariso lababa iskama qarin kartid oo makhluuqa ka mid ah jirkaagii waxa sameynayana iskama qarin kartid ee dhulkan aada korkiisa ku sameynaysana iskama qarin kartid suuratu zalzala waxaa imaanaysa marka yowma-idin tuxadisu akhbaaraha maalinkaa dhulku warkeediibay ayay sheegaysaa warkeedana bacd alaxaadiis waxay ku tilmaameen wixii lagu sameeyey korkeeda marka dhulkaanina waa marqaati furayaa ninkii daaco ku sameeyeyna daacadiibuu ugu marqaati furayaa ninkii macsi ku sameeyeyna macsidiibuu ugu marqaati furayaa xaggee marka dhulka looga dhuumanayaa dhulkii korkiisa unbaa wax lagu sameynayaa lagama dhuuman karo jirkaagiina iskama qarin kartid sidoo kale ee allihii ayaga abuurayna waaba kuu jeedaa waa shaahidun calayka mualicun meeshaa marka waxay keenaysaa de ilaahay in marka lagu caabudo mashhadulmuraaqaba oo inaad iska jirto mar walbo inuu ku arkaayo inaad dareensan tahay wax badan bay kaa fududeynaysaa haddii arrintaas maanta aada is-ilowsiisidna maalinta qiyaamaha sidaan oo kale kugu dhacaysaa marka waa inaanan is-ilowsiinin wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum wamaa kuntum ma aydnan ahayn idinku tastatiruuna inaad iska qarinaysaan an yashhada min an yashhada inuu idinku marqaati furo iskama aydnan qarinaynin calaykum idinka korkiina uu idinku marqaati furo samcukum maqalkiinnii walaa absaarukum iyo aragyadiinnii walaa juluudukum iyo maqaaradiinnii toona iskama aydnan qari jirin walaakin danantum walaakin lagu noqoye danantum waxaad malayseen ana allaha allaha weyn laa yaclamu inuunan ogeyn kahiiran wax badan oo mimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan ah inuunan ogeyn baadba u haysateen idinka wadalikum kiinaas dannukum maladiinaas alladii malada oo danantum aad malayseen birabbikum rabbigiin aad ku malayseen ardaakum waa idin halaagay maladaasaa idin halaagtay meesha idin dhigtay fa asbaxtum waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaaray oo hoogay ayaad markaa ahaateen ayb wamaa kuntum tastatiruuna wamaa kuntum ma aydnan ahayn idinku adduunyada markaad joogteen tastatiruuna inaad iska asturaysaan tastatiruuna ay tastakfuuna waay iskama aydnan qarin jirin waa luqatan marka aayadda macnaheedu saas waa luqa ahaan bacd al-aima waxay ku fasireen sida mujaahid oo kale ay tattaquuna wamaa kuntum ma aydnan ahayn tastatiruuna ay tattaquuna inaad ka dhowrsanayseen yani kama dhowrsa jirin waay ma dhagihiina indhihiina iyo maqaarkiina kama dhowrsa jirin macnahana marka waa laga macneeyey waxaa kaloo laga macneeyey qataado uu ku macneeyey wamaa kuntum tastatiruuna ay tadunnuuna idinku idinlama ahayn in maqaarkii iyo maqalkii iyo indhihii iyo inay idinku marqaati furayaan sidaa idinlama aynan ahayn oo ma aynan malaynin sidaas marka tadunnuuna marka laga macneeyo iyo tattaquuna marka laga macneeyo labadaas macnoo waa un iska tafsiir waayo tafsiirka waa tafsiir ahaan laakiin ereyga macnihiisa marka la macneynayo tastakfuuna waay iskama aydnan qari jirin waay iskama aydnan qarin jirin tafsiirkana waxaa ka mid a weliba gaar ahaan tafsiirka salafka ee a'imadii hore in badan waxaa laga yaabaa inaynan iyaguba aynan raacin lafdiga aayadda ama lafdiga kelmadda luqa ahaan inaynan raacin laakiin macnaha laga wado inay fiiriyaan baa dhacdo hadhow marka tafsiir iskhilaafsan ma la dhahayo haddii hadda wamaa kuntum tastatiruuna ay tattaquuna haddii laga macneeyo tafsiir qalada ma aha waayo maxaa yeeley iskama aydnan qari jirin macnaheeda muxuu noqonaa kama dhowrsa jirin waayo un ayb tafsiirkaas marka salafku waa ku badan yahay ayb muta-akhiriinta iyaga waxaa ka qaaliba lafdiga inay aada u taxliiliyaan ag joogaan ayb laakiin tafsiirka salafka labadaba waa jamcinayaa macno ahaanna iyo aayadda ama in la fahmana waxaa u habboon tafsiirka a'imadii hore saxaabada iyo taabiciinta iyo wamaa kuntum ma aydnan ahayn idinku tastatiruuna inaad iska qarinayseen yacnii iskama aydnan qari jirin an yashhada min an yashhada min ayaa loo soo qadara inuu idinku marqaati furo calaykum korkiina uu ku marqaati furo samcukum maqalkiina iyo walaa absaarukum iyo walaa juluudukum sidaa waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa wamaa kuntum ma aydnan ahayn tastatiruuna inaad isqarinaysaan oo aada is asturaysaan ma aydnan ahayn an yashhada calaykum khashyata an yashhada calaykum yacnii ma isqarin jirin cabsi aad ka cabsanaysaan darteed iskuma aydnan qarin jirin an yashhada calaykum inuu korkiina ku marqaati furo samcukum maqalkiina walaa absaarukum iyo aragyadiina iskama aydnan qari jirin walaa juluudukum iyo maqaar haragiyadiina walaakiin lagu noqoyay danantum tanaaba ka daran marka danantum waxaad malayseen ana allaha alle laa yaclamu inuunan ogeyn kahiiran in badan oo mimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan wax badan oo camalkiina ka mid a alle inuu og yahay maba aydnan u malaynayninba idinka oo meeshaana marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala araggiisa wax ka qarsoon male cilmigiisa wax ka qarsoon male waa muxiid haddii qofka uu iloobo arrintaas amaba uunanba aaminsanaynba macaasida waa u fududaanaysaa ayb marka waxaa laleeyahay dannigiina maladiina sidaa ahaa laakiin ilaahay inuunan wax badan ogeyn ayaad u haysateen ayb aayaddan marka culimada bukhaari iyo keyrkii waxay keenaan xadiid u munaasaba oo ama sababkay ku timidba can cabdillaahi bni mascuudin qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ijtamaca cinda albeyti kacbada agteeda waxaa ku kulmay thaqafiyaani laba ninoo reer thaqiif ah wa qurashiyun iyo nin reer quraysh ah ow qurashiyaani ama laba ninoo reer quraysh ah iyo wa thaqafiyun iyo mid reer thaqiif ah kathiirun shaxmu butuunihim kuwaas oo marka calooshooda baruurteedu ay aada u weyn tahay qaliilun fiqhu quluubihim fiqhi yacni qalbigooda wax fahamkiisuna uu aada u yaryahay fa qaala axaduhum midkood wuxuu yidhi aturawna war ma u malaynaysaan ana allaha yasmacu maa naquulu ilaahay inuu maqlayo waxaan dhahayno sidaa ma idinla tahay qaala alaakharu ka kale wuxuu yidhi yasmacu waa maqlayaa in jaharnaa haddaan kor ula dhawaaqno walaa yasmacu ma maqlayo in akhfaynaa haddaan hoos u dhigno wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi in kaana yasmacu hadduu maqlayo idaa jaharnaa haddaan kor ula dhawaaqno fainahu yasmacu idaa akhfaynaa hoos haddaan u dhignana waa maqlayaa faanzla allahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey wamaa kuntum tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kahiira mima tacmaluun aayadaasaa marka ayuu alla soo dejiyey ayb marka dadku haddii sifaadka rabbi iyo yacni rabbi wuxuu makhluuqa uga duwan yahay haddaynan baranin tacdiimkii iyo weyneyntii alla ou mudnaa ma weyneyn karo qofka saa darteed marka fiqhu asmaa illaahi wa sifaatihi in la fahmo magacyada alle iyo tilmaamaha alle wax aad iyo aada u weyn waayo qiimigiisuna uu aada u weyn yahay kulamaa rabbi aada aqoonsato ood barato asmaadiisa iyo tilmaamihiisa aad ku barato kulamaa aada qadariso ood weyneyso waayo saddex aayadba qur-aanka alla wuxuu yidhi maa qadaru llaha xaqa qadrihi suurat lxaj waa kusoo marnay suurat lancaamna waa kusoo marno wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzla allahu calaa basharin min shay suuratu zumarna waa ku marnayo wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi waalardu jamiica qabdathu ywma alqiyaamati wasamaawaatu matwiyaat biyamiinih wadalikum kii naas dannukum malihii naas alladii malaha oo danantum aada malayseen birabbikum rabbigiin aada ku malayseen ardaakum ahlakakum waa idin halaagay marka ardaakum ayaan khabar uga dhignay wadalikum mubtada waaye marka wadalikum waa mubtada dannukumna waa ka bedelnay ardaakum ta dambana khabaraan uga dhignay mubtadaha siyaal kalena waa loo icraabi karaa wadalikum kii naas dannukum maladiina alladii malada oo danantum aada ku malayseen birabbikum rabbigiin aad ku malayseen ardaakum ahlakakum kaas waa idin halaagay waa kan idin halaago meeshaan idin dhigay kaas waay maladaa xun suuratu aali cimraanna waxaan kusoo marnay yadunnuuna billaahi gayra alxaqi danna aljaahiliyati maladaas xun meeshaas waa uga soo hadalnay waa aad bay u badan tahay anwaacdeedu waa badan waa badan tahay qofkaan ilaahay asmaadiisa iyo tilmaamihiisa ku caabudin malada alla waa u xumeeyey qofkii ilaahay subxaanahu watacaala inuu nebigiisa u gargaarayo oo mu'miniinta u gargaarayo owliyadiisa u gargaarayo aan rumaysnayn waa mala xumeeyey ilaahay inuu gaalada u hiilinayo guul ou siinayo weligoodna ay sidaa yacni mabda-oodu dhulka uu caaqibo ka yeelanayo qofka aaminsan malada ilaahay waa u xumeeyey ninkii ilaahay afcaasha uu sameynayo xikmad inay ka maran tahay u qaato malada alla waa u xumeeyey wahaakadaa waa fara badan yahay marka fa asbaxtum waxaad ahaateen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ka mid ahaateen fain yasbiruu fannaaru mahwan lahum fain yasbiruu hadday sabraan fannaaru oo ay adkaystaan oo ay gegsadaan fannaaru naarti mahwan makaanu nagaasho waayo lahum iyagay makaanu nagaasho u tahay naartu meeshaan marka maxduuf baa ku jiray mufasiriinta qaar leeyihiin macnuhuna waxaa weeyaan fain yasbiruu hadday sabraan ow laa yasbiruu ama aynan sabrin si kastoy ahaataba fannaaru naarta mahwan weeyaan makaanu nagaadi weeyaan lahum iyagaa makaanu nagaadi ay u tahay wain yastactibuu haddii ay rido iyo raalli ahaansho hadday dalbaan ama xumayn in laga qaado hadday dalbaan famaa hum ma ahaanin iyagu min almuctabiina kuwa xumayn in laga qaado laga aqbalaayo ma aha nacam laga yeeli maayo istictaabku marka waxaa weeyaan qofku markuu raalli ahaansho ka dalbo qof uu dembi ka galay ayuu usoo hoyanayaa raalli ahaanshow ka dalbana af soomaaligu marka dabcan de qofkaa waa soo hoyday baa laleeyahy ninkaabuu usoo hoyday hoyashadaa marka uu soo hoyanayo mararka qaar waxaa dhici karto inuu marka xaal oo wax keeno oo sidaa marka looga raalli noqdo marka macnuhu aayadda waxay tahay hadday xaal keenaan oo in laga xumaantii ay sameeyeen looga raalli noqdo ay dalbaan laga yeeli maayo istictaabkaana mararka qaar waxay ku fasiraan culimada qaar in adduunyada loo celiyo si ay usoo camal falaan ma laga yeelayo macnaha meesha ku jiraa sidaas weeyaan ayb fain yasbiruu haddii ay adkaystaan sabarka halkan adkaysi baa laga wadaa hadday adkaystaan oo ay is yiraahdaan naartan kolley waaba ku jirtaane bal iska adkaysta ow laa yasbiruu ama aynan adkaysanin fannaaru naartii mahwan makaanu nagaadi waayo lahum iyagay makaanu nagaadi u tahay wain yastactibuu hadday xumayn keenaan oo ay markaa yacnii rido iyo raalli ahaansho ay dalbaan famaa hum ma ahaanin iyagu min almuctabiina kuwa xumayntaa laga aqbalayo ama raalli ahaanshada dalabkeeda laga aqbalayo ma ahaanin iyagu ayb waqayadnaa lahum quranaa'a fazayanuu lahum maa bayna aydiihim wamaa khalfahum halka ay marka wax ka hallaabeen iyo waxa u sababay ama ku hogaamiyey xumaanta ayaa alla aayaddan uu noogu tilmaamayaa waa shaydaan iyaga lala xiriiriyey oo ay dabagaleen ayb marka alla wuxuu leeyahay waqayadnaa waxaanu u diyaarinay lahum iyaga waxaan u diyaarinay oon u yeelnay oon u darabnay oon u kicinay lahum iyaga quranaa'a kuwa iyaga lala lamaaniyey oo iyaga la xiriirsan waa shayaadiin fazayanuu markaasay u qurxiyeen lahum iyaga maa shay bay u qurxiyeen bayna aydiihim hortooda ahaaday yacnii waxa ka hor muuqdee adduunyada ah bay aada ugu qurxiyeen ilaa ay adduunyadii aakhiradii ka doortaanba iyo wamaa shay khalfahum iyaga gadaashooda ahaaday ama wa ansowhum waxay ilowsiiyeen maa wixii khalfahum gadaashooda ahaadayo aakhirada yacnii waxa ahna way ilowsiiyeen waxaqa waxaa waajibay calayhim iyaga korkooda waxaa ku waajibay alqowlu cadaabkii baa ku waajibay hadalkii ilaahay ee inuu cadaabayo jahanamo uu ka buuxinayaa waajibay dushooda ku waajibay fii umamin maca umamin xaal ay yihiin ummado la jirkood ummadaha oo qad khalad tagay min qablihim iyaga hortood tageen min aljinni jinniga xaal ay ka mid yihiin ummada ay yihiin ummadahaasi wal-insi insiga xaal ay ka mid yihiin innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen waxay ahaadeen khaasiriina kuwa khasaaray ahaadeen taqyiidka marka aayaddan qayada yuqayidu taqyiidan waayo altaqyiidu tahyi-atu shayi waay shayga in la diyaariyo way wa taysiiruhu in la fududeeyo way ayb marka macnuhu waxay ka dhigan tahay asbaabihii shayaadiintu ula xirmi lahaayeen oo shayaadiinta ay markaa yacni ula lamaansanaan lahaayeen baanu u diyaarinay meeshaa marka waxaa laga garanayaa qofkii dhumana ilaahay qadarkiisa kama baxsana kii iimaan laga helayna qadarka alla kama baxsana khayr iyo shar labadaba ilaahay qadarkiisa iyo maamulkiisa waay ayb marka wabacanaana waa laga macneeyaa wasababnaana waa la dhahaa intaba waa un isku macno wahayanaa lahu waqayadnaa waxaanu u darabnay oo aan u diyaarinay lahum iyaga aan u diyaarinay oon u sababnay quranaa-a kuwa iyaga lala xiriiriyo oo shayaadiintii weeyaane fazayanuu markaasay qurxiyeen lahum iyagay u qurxiyeen maa beyna aydiihim hortooda waxa ah marka maa beyna aydiihim min amri dunyaa waay waxa iyaga ka hor muuqdo adduunye iska ah xataa aatharuu cala laakhirati xataa aatharuuhaa cala alaakhirati ilaa adduunyadii ay ka hormariyeen aakhiradii ayb wamaa khalfahum waansawhum xataa fa ansawhum waxay ilowsiiyeen dheh maa shay bay ilowsiiyeen shayaadiintu kuwan gaalada ah khalfahum gadaashooda ahaanaya oo waa qiyaamihii aakhiradiina waaba ilowsiiyeen oo way hilmaameen markaa shayaadiintii adduunyadiina waa u qurxisay way u qurxinayaan aakhiradiina waa ilowsiinayaan marka adduunyadii bay aakhiradii ka dooranayaan marka gef kastaana waxaa u asala ama shayaadiintu iridda ay kasoo galaan oo ay dadka ka dhumiyaan waxaa ugu badan xirs alxirsu cala addunyaa adduunyadoo aada loogu dadaalaa ugu daran waana ka qaalib ummaduhu taasi waana midii xeeladii ibliis abuuna aadam oo uga soo bixiyey jannada oo hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa adduunyo iyo dhaldhalaal iyo waxbuu u qurxiyey markaasuu nabiyullaahi aadamna waa raacay geediibuu cunay wixii waa la waayeyba adduunyadaana la keenay marka iyo imtixaankeeda mar kasta marka adduunyo un dhinaceedu ka imaanayaa shaydaanku waxaqa waxaa waajibay calayhim iyaga korkooda ku waajibay alqowlu ilaahay hadalkiisii ahaa laamla-ana jahannama min aljinnati waannaasi ajmaciin fii umamin fii bimacnaa maca waayo fii umamin maca umamin ummado xaal ay la jiraan macooda ay yihiin ayay naarta markaa ayaa hadalka alla uu ku waajibay oo cadaabka ummadahaas oo qad khalad tagtay min qablihim iyaga hortood kuwan hortood tageenba min aljinni jinniga xaal ay ka mid yihiin walinsa insiga xaal ay yihiin inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray ahaadeen waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'ani walqow fiihi lacalakum taglibuun xeelad marka dacwada nebiga ay uga hor yimaadaan bay haddana ayay sameynayaan waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey laa tasmacuu ha maqlinina ha dhegaysanina lihaadaa kan ha dhegaysanina kan day alqur'aani qur-aanka ah ha dhegaysanina walqow laqwi la imaada fiihi isaga dhexdiisa laqwi kula imaada yacnii marka la aqrinayo laqwi la imaada lacalakum waxaad mudan tihiin taqlibuuna inaad adkaataane likay taqlibuu saad uga guulaysataan marka uu nebigu dacwada sheegayo ama uu qur-aankii dadka ku aqrinayo waxay leeyihiin idinkuna laqwi sameeya laqwigaa kala nooc noocyo waa inay shicir iska qaadaan inay fooriyaan inay sacab tumaan muhiimkoodu marka waa un inaan la dhegaysanin qur-aanka oon la maqlin oo dadka dhagahooda uunan ku dhicin walidaalika ibnu cabaas walqow fiihi wuxuu ka macneeyey ilqatuu fiihi hugun iyo qaylo la imaada markuu qur-aanka bilaabo idinkana qayleen si aan marka waxa uu sheegayo aan loo maqlin qofka marka macno darada ku socdo ama yacni mabda laawaha ah ama yacnii baatilkaba ku socdo oo is-og baatilkiisa xaqana ka cabsanaayo in dadku markaa yacni dhagahooda markuu ku dhaco inay raacaan ka cabsanaya ayaa xeelad ka dhigta waxaas nacam inuu marka meeshii wax laga aqrinayo inuu qaylo iyo buuq iyo laqad uu ka furo iyo hugun si aan markaa yacni waxba loo maqlin leanna isaga xaq ma haayo baatil unbuu hayaaye ayb xeeladahooda marka taasaa ka mid ahayd aayadaanuna midaas ayay tilmaameysaa ayb marar badanna marka de nebiga iyo dadka way kala dhexgeli jireen suuratu naxli waxaan kusoo marnay waidaa qiila lahum maada anzla rabukum qaluu asaatiiru lwaliin bannaanka maka inay inta isku qayb qaybiyaan dariiqyada maka qofka soo galayo oo nebiga warkiisa inuu maqlo iyo u yimaado ayay waxay dhihi jireen markii wax su-aalaba ninkan aada u socoto asaatiiru lawaliin ummadihii hore wixii ay qoreen iyo sheeko xariir buu meesha ku hayaa waxba kuma hayo ayay dhihi jireen si aan marka qofkii hadda caqli gaab ah markaasi waa iska raacayaa xaqi meeshaa buu markaa ku seegayaa mararka qaarna acshaa oo kale ninkii gabyaaga ahaa isagoo soo socdo nebiga usoo socday la kulmeen waxay yidhaahdeen haddaad islaamto khamrada waa kaa celinaa nebigan yacni moxamed haddaad islaamto khamrada waa kuu diida marka adoo nabad qabo oo aan waxba lagaa celinaynin baashaada iska cab aad buu khamrada u jeclaay asagana marka meeshaasay kasoo mareen asagana qolo walbaa marka meesha laga mari karaa laga soo maraa oo dacwadii iyo xaqii looga celiyaa ayb waxaas oo dhanna shaydaan unbaa ay u adeegayaan waxaas dhan shaydaan unbay u adeegayaan qofka haddii uu leeyahay yacni darsi ha dhagaysanin yacni tafsiir ama xadiid ama cilmi fiqhi ama luqo waxay doontaba ha noqotee yacni culuumtii sharciga inuu qofka intuu kaa kaxeeyo bedelna uusan kuu haynin oo keliya un uu ku hayo meelahan iska sheekay qaar baa waxay leeyihiin ba sheekadaaba ka khayr badan meeshaan wax lagu haayo warsay sheeko uga khayr badan tahay tafsiir qur-aan iyo xadiid nebi oo la akhrinayo sala allahu calayhi wasalam qofka marka cumrigiisa waa anfaas yaryar waaye daqiiqado kooban waayo cumrigaaga saacado kooban aad noolaanaysaa inaad ka faa-iideysatid waa muhim oo markaa yacni saacadahaaga aa uga faa-iideysatid inaad wax fahamto ood markaa yacni wax adduunkaaga aakhiradaada ku anfacaya inaad dhegahaaga ku qaadato oo ilaa qofka dadka ka celinayo noocan unbuu la mid yahay waxaanuu soo gelaa oo kale kuwaa marka kullun bixasabihi mid walbaa uun meesha uu hadafkiisu yahay unbaa marka uu dhan yahay ayb wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey laa tasmacuu ha maqlina lihaada alqur'aani qur-aankan ha dhagaysaninoo ha maqlinina walqow laqwiya fiihi qur-aanka dhexdiisa qiraa'adiisa dhexdeeda kolka la aqrinayo laqwi la imaada oo iska qaylqayliya laqwigu marka qayle iska noqonaya foori inay fooriyaan inay iska sacab tumaan waxba aan la maqlin ummadaha hadda galbeedka in badan dadka galbeedka dhallinyarta weliba ha u badnaadaan ee qur-aankiiba inay maqlaan ama ay fahmaan ama ay diinta islaamka dhagaystaan waxaa ka shuqlinaayo muusikada muusikadu waa laqwi iyo xaaraan afar iyo labaatanka saac dhegtiisa bahalkaas unbaa ku jira ilaa ay gaareen xataa marka la shaqeynayo meelaha laga shaqeeyo muustikaa ka daaran musqushii markuu ku jiro dhegtay ugu jirtaa muusikadii tareenkii iyo baskii markuu saaran yahay muusikadii dhagahay ku jirtaa habeenkii markuu seexanayo dhagaha iyadoo ku jirta iska seexanayo intaas marka shaydaan baa saas u rartay qofkaa waqti ma loo helaayo isaguna waqti ma helaayo ou xaq ku dhagaysto wixii loo abuuray inuu fahmo lagama yaabo beri nin baa igu yidhi sidaas nacan war qofka yacni waxaan isku dayay nin walaalkay buu yidhi inaan dacwo siiyo maxaan siiyaaba waqti firaaqaaba ma lahu yidhi muustig unbaa dhegta ugu jirta nacan markaasaan intaan su-aalayo wuxuu yidhi qof badanaa dadkan saas waa yidhi mujtamacan mujtamacan akarkooda bahalkaa unbuu la cayaarayaa gebgebtaas unbuu ku jiraa hadhow marka wixii waqti wixii loo abuuray loogu sheegaba ma haayaba xataa markuu shaqadii ku jira waa loo soo dhaweeyey goobtii shaqada iyadoo marka yacni qaylo badan bay meeshii ka daaran tahay halkaasaa marka xaalkaas unbuu ku jiraa ayb marka laqwigaabaa diintii iyo qur-aankii inay maqlaanba ka celinayo lacalakum taqlibuuna likay taqlibuu saad u adkaataan ood uga adkaataan yani nabiyullaahi moxamed iyo atbaacdiisa sala allahu calayhi wasalam falanudiiqana aladiina kafaruu cadaaban shadiida falawallaahi yanudiiqana waan dhadhansiinaynaa oo dhadhansiinaynaa aladiina kuwii kafaruu kufriyey cadaaban cadaab ayaan dhadhansiinaynaa cadaabka oo shadiidan aad u daran walanajziyanahum walawallaahi najziyanna waan abaal marinaynaa oo abaal marinaynaa hum iyaga aswa aladii kii midka ugu xun ayaanu ku abaal marinaynaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay samaynayeen wixii ay samaynayeen midka ugu xun baanu ku abaal marinaynaa dalika jazaau acdaai illahi nnaar dalika kaagaasi jazaau cadaabkaa lasoo tilmaamay jazaau acdaai illaahi ilaahay acdaa'diisa abaalmarintoodii waaye dalika kaagaas dheh jazaau acdaa illaahi alle acdaa'diisa abaalmarintoodu annaaru waaye jazaau acdaa illaahi ka bedel annaaruna khabar ka dhig saasaa fiican dalika kaagaasi jazaau acdaa illaahi ilaahay acdaa'diisa abaalmarintoodu annaaru weeyaan waa naar ayb ama in la yidhaha dalika kaagaasi jazaau acdaa illaahi ilaahay acdaa'diisa abaalmarintoodii waaye annaaru huwa isagu annaaru naar waaye abaalmarka la sheegayo oo markaa annaaru aada khabar limubtada-in maxduuf kadhig uga dhigto lahum waxaa u sugnaaday fiiha fi naari naarta dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday daarulkhuldi waaritaanka daarteeda ugu sugnaatay jazaan juuzuu waa la abaalmariyay dalika kaagaa baa lagu abaalmariyay jazaan abaalmarin bimaa kaanuu bisababi maa kii sababkii kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna inay diidayeen biaayaatina aayaadkeena marka lahum fiiha daarulkhuldi marka jahanamadaas baa waaritaan u ah waay lahum waxaa u sugnaaday fiihaa yacni naartaa dhexdeeda daarulkhuldi waaritaanka daartiisa ugu sugan jahanamo dhexdeeda waa meelaynan ka dhimanaynin waay walciyaadu billah jazaan juuzuu dalika sidaa baa lagu abaalmariyey jazaan abaalmarin baa lagu abaalmariyey bimaa kaanuu bisababi maa kii sababkii kaanuu ay ahaayeen baa loo abaalmariyey darteed yajxaduuna inay diidayeen biaayaatina aayaadkeena waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow arinaa natus alladayni labadii natus adallaanaa na dhumiyey annaga min aljinni jinniga xaal ay ka mid yihiin walinsi insiga xaal ay ka mid yihiin najcal yeelnee humaa iyaga taxta aqdaaminaa gomadaheenna hoostooda yeelnee liyakuunaa si ay u ahaadaan labadooda min alasfaliina kuwa hooseynta badan cali bn abi aalib radia allahu canhu sida laga wariyey rabbanaa arina ladayni labadan oo jinka iyo insiga ka mid ah waxaa weeyaan ibliis iyo qaabiil ibliisna waa de jinnigii aabihiisu ah wakaana min aljinni waa ka alla u dhahayo kaa marka ibliis isagu qof kasta oo gaalnimo la imaado isaa u jideeyey gaalnimadii oo uga horeeyey bani aadamkii macaasidii iyo marka laga hadlayana wax qatli iyo qof in la dilo xaq darro lagu dilo waxa ugu horeeya oo bilaabay qaabiil ayuu ahaa ibnu aadam alwal qaabiil buu ahaa marka qaabiilna isagaa min alinsida qaabiil baa loo jeedaa cali sidaasuu ku fasiray waqaala aladiina kuwii waxaa marka haddii xataa la yiraahda qaabiil maalan isagu dembiga uu sameeyey dembi kabiira a buu ahaa oo isagu markaa yacnii gaal ma uunan ahayn marka waxay noqonaysaa kuwa ahlu macaasidana qaabiilay ku yacnii ayaa waxay leeyihiin macsi isagaa noo horseeday oo kuwa ahlu macaasidoo naarta ku jiro muslimiinba ha ahaadaani kuwa gaalada ana ibliis bay marka waxay leeyihiin isagaa noogu noo horseeday gaalnimadan waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow arinaa natus alladayni labadii natus adallaanaa na dhumiyeen annaga min aljinni jinniga xaal ay ka mid yihiin walinsi insiga xaal ay ka mid yihiin waa ibliis iyo qaabiil najcal yeelnee humaa labadooda taxta aqdaaminaa gomadaheenna hoostooda yeelnee liyakuunaa si ay u ahaadaan min alasfaliina kuwa hooseynta badan in aladiina qaaluu rabbuna allahu marka aayadaada iyo aayado kaleban soo marnayba waxaa laga qaadanayaa qofka hadduu macsi bilaabo shu'miga iyo baaska macsidaa in allaale intii samayso dembigeeda waxbuu ku yeelanaa waa arrin aada khatar u ah haddii marka meel intaad timaado wax aan laga aqoonin oo xumaana adiga aada ka bilowdo ee lagugu daydo in allaale intii samayso dembigeedaad yeelanaysaa hadda beledkan waxaa wax badan ka jira dhaqamo aan laga aqoonin oo ummaddan ilaahay ka nabadgeliyou ka badbaadiyey ayaa dad intay la imaadaan ganacsi u furtaan ayay halkaas marka fuxshiga iyo waxa dhaqankaas xunoo ummaddu aysan aqoonin weligeedna ku fakarin ayay barayaan kuwii halkan joogay barayaan markay baraanna wixii marka shaa'ic bay noqonayaan meel walbay ku faafayaan waxaas marka ninkii bilaabay dembigeedu qof kasta uga dayato waa helaa dembigiisa marka waa inaad iska ilaaliso inaan waxun lagaa baranin shirki bidco macsi inaan lagaa baranin adiga taadaaba dhib kugu filan midda adiga aadan aan lagaa baranin adiga aadan bilaabin yaaba dhibka ugu filanba ayb ina aladiina qaaluu rabbuna allahu ina aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbunaa rabbigeen allaahu waa macbuudka dhabtee xaqa lagu caabudo uma markaa dabadeed istaqaamuu toosnaadeen cala tawxiidi ku toosnaaday tatanazalu waxaa degayso calayhim iyaga korkooda almalaa-ikatu malaa-igtii baa kusoo degayso cinda mowtihim waay markay dhimanayaan ayb wa fii qubuurihim qubuurtooda dhexdooda wa cinda albacthi iyo isa soo bixinta agteeda kulli anlaa takhaafuu bianlaa takhaafuu yacnii inaydnan cabsanin ayay kula soo degaysaa walaa taxsanuu aydnan tiiraanyoonin oo murgin waxa aad gadaal uga tegaysaan wa abshiruu bishaareeya biljannati jannadii ku bishaaraysta allatii jannada oo kuntum yacnii aada ahaydeen tuucaduuna in la idin yaboohayay naxnu inaga malaa-igtii waxay ku leeyihiin naxnu inaga awliyaa-ukum kuwa idin kaalmaynayaan nahay oo acwaantiina iyo idin hiilinayo idin garab taagan ayaan nahay fil xayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda ayaanu idinku garab taagan idinku garab taagnayn wa fil aakhirati iyo aakhiradii dhexdeeda walakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaatay fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda maa shay tashtahii ay jeclaysanayso anfusukum nafihiina walakum waxaa idiin sugnaaday fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda maabaa idiin sugnaaday taddacuuna aada ku tamaninaysaanoo aada rajaynaysaan ood sheegataan wax allaale wixii aada sheegataan baa idinkugu sugnaaday jannada dhexdeeda nusulan tucdowna dalika kaagaas baa la idin siinayaa nusulan xaal uu yahay martiqaad iyo risqi xaal uu yahay risqiga oo min hafuurin alla dembi dhaafid badan xaggiisa ka ahaaday raxiimin oo naxariis badan aayaddanna waxay tilmaamaysaa laba mas'alo mas'alada koowaad waxa ay tahay ee qofkii la yimaado towxiidka towxiidka waxa uu dalbanayana ku toosnaaday axadkaasi marka uu dhimanayo malaa-igtii baa dul imaanayso malaa-igtii baa marka sidan ku dhahayso malaa-igtii buu arkayaa mas'ala marka waa taas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku abaalmarinayaa sidaa khaatimada in loo wanaajiyo markii hore waa towxiidkii ayay qireen waa ku toosnaadeen markay dhimanayaan oo naftu ay kalxamaha soo dhaafto qeybkii iyaga ka maqnaa indhahooda ayaa la tusaa oo malaa-igti ah malaa-igtii markay arkaan sidan bay marka ugu bishaaraynaysaa bishaaray hore usii siinaysaa markaasay aada u farxayaan khaatimadooduna waa wanaagsanaanaysaa baynamaa kuwii towxiidka ka tegay ee gaalada ahaa malaa-igta markay ugu imaanayso sifo aada u daran bay ugu imaanay suuratu lancaam aan kusoo marnayo walow taraa idi daalimuuna fii kamaraati lmowti wاlmalaaئikaةu baasiطuu أydiihim أkhrijuu أnfusakum alyowma تujزwna cadaab اlhuuni bima kuntum taquuluuna calى اllahi غayra اlxaqi sidaas bay dhahayaan wakuntum can aayaatihi tastakbiruun marka kuwana waa loo bishaaraynayaa kuwana waa laga nixinayaa waa qofkii marka gaalkii iyo muslimkii saasay u kala dhimashada ugu kala duwanaanayaan marka la dhimanayo mas-alada labaadoo xadiidku oo aayaddu ay ka hadashay waxa ay tahay istiqaamada istiqaamada markaa de waxa lagu toosnaanayaa waa maxay ibnu jariir wuxuu yidhi huma istaqaamuu calaa towxiidillaahi ilaahay towxiidkiisa ku toosnaadeen walam yakhlituu aan ku dheehin towxiidallaahi ilaahay towxiidkiisa aan ku dheehin bishirki gayrihi bihi in ilaahay geyrkii lala wadaajiyo isaga wixii uu lahaa wantahow ilaa aaca ilaa daacatihi ilaahay daacadiisana gaaray fii maa amara wanahaa ayb oo yacnii waxay gaareenay u dhammaadeen marka wixii alla subxaanahu watacaala daacadiisa xaggeeda wixii alla uu amray iyo wuxuu ka reebay wixii uu amrayna waa la yimaadeen wixii uu ka reebayna waa ka fogaadeen istiqaamadii marka macnaheedu sidaas taasuu ku macnayay sidaan oo kalena nebigaaba nin kula dardaarmay oo sufyaan bnu cabdillaahi waa kii yidhi qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu canhu axada bacdaka wuxuu yidhi qul aamantu billaahi dheh uma istaqim aamantu billaahi dheh dabadeedna toosnow marka istiqaamadii waa muhim keliya aamantu billaahi keligeed yacni lagaama dalbin aamantu billaahina waa lagaa dalbay istiqaamana waa lagaa dalbay ayb oodan midig iyo bidix aadan fiirinin tatanazalu waxaa degayso kuwaa calayhim iyaga korkooda almalaa-ikatu malaa-igtii baa kusoo degayso waqtiga ay malaa-igtu kusoo degayaan de waa markay dhimanayaan waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey saddex waqti kolka ay dhimanayaan iyo marka ay qabriga ku galaan oo caalamulbarsakh ay ku jiraan iyo aakhiro intaba anlaa takhaafuu bianlaa takhaafuu bay kula sidaa bay kula soo degayaan korkooda anlaa takhaafuu bianlaa takhaafuu inaydnan cabsanin walaa taxsanuu aydnan tiiraanyoonin wa abshiruu biljannati bishaaraysta biljannati jannadii markaa yacni ku bishaareeya bimacnaa ku bishaaraysta allatii jannada oo kuntum aada ahaydeen tuucaduuna in la idin yaboohayey naxnu annaga malaa'igtu waxay leedahay awliyaa-ukum baan nahay kuwa acwaantiina acwaanukumu aladiina macakum kuwii idinka idin gargaarayay ee idinla jiray ansaarukum ansaartiinii baan ahayn fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda waa idin ilaalin jirnay wa fi laakhirati meesha kii kale marka shaydaanku uu la xirtay kan marka malaa-igtii baa marka la xirnayd ayaa yacni ku lamaansanayd oo shaydaanka ku lamaansan ilaahay guul buu ka siiyey malaa-igtii baa marka yacni xafadadii iyo ayaa ilaalinayaan fil xayaati noloshii addunyaa dhoweyd iyo wafil aakhirati aakhirada dhexdeeda walakum waxaad leedihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxaa idinkugu sugnaaday maa shay baa idinkugu sugnaaday tashtahii ay jeclaysanayso anfusukum nafihiina walakum waxaa leedihiin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda la idiin yaboohay maa taddacuuna waxaad sheegataan oo dhan nusulan min gafuurin raxiimi nusulan marka waa la xaaleynayaao tucdawna dalika kaagaas baa la idin siinayaa nusulan isagoo martisoor ah martiqaad xaal uu yahay risqi martiqaadka oo min gafuurin alla dembi dhaafid badan xaggiisa ka ahaaday raxiimin oo naxariis badan wman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waman yaa axsanu ka wanaag badan qowlan xagga oraahda iyo qowlka yaa ka wanaag badan minman yaa ka wanaag badan axad dacaa u yeeray annaasa dadkii ilallahi ilaa cibaadat illahi ilaahay cibaadadiisa ugu yeeray wacamila shaqeeyey oo sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan waqaala yidhi inanii aniga min almuslimiina kuwa hogaansamay baan ka mid ahaaday yidhi sidaa ayb aayaddan marka caaisha waxay dhihi jirtay araa hadihi laayata aayaddan waxaan arkaa nasalat fi lmuadiniin mu-adiniinta inay kusoo degtay waayo mu-adinka dadka ilaahay cibaadadiisa ugu yeeraya xaya cala alsalaax xaya cala alfalaax marka uu leeyahay dadkiibuu cibaadatullaahi ugu yeerayb haddii marka laga dhigo mu-adinka warkiisa war aan macno ku dhisnayn oo la yiraahdo waa uun iska qaylinayaaye meeshaan uu dadka ugu yeerayana waa iska macbad dadkaanuna diin ma fahamsana waa iska gaalo oo kale waaye waa iska gaalo la yiraahdo mu-adinkan iska qaylinayana waa nin uun iska qayliyey haddii layska dhaho hada gaalnimadii iyo iyo tawxiidkii marka waxaa weeyaan baa laysku dhex daraa marka ninkan maxaa tawxiidkiisa caddayn yacni haddii tawxiidkiisii caddayn laga rabo waaba tawxiidkan uu ku dhawaaqaye cidi kuma qasbin isagaa doortay ku dhawaaqaya wax naaqid aho tawxiidka uga dambeeyo ka buriyeyna ma haysid bal waxaa laga yaabaa maba taqaanidba ninka addimayo haddaad tidhaahdid marka qof kastoonan aqoonin waa gaal ama diin maba fahamsana tawxiidna ma haya haddaad tidhaahdid islaamku marka in yaroo istaqaano waa ka ballaaran yahay waana ka weyn yahay ayb waxa ugu fudud oo marka qofka caqli leh uu ku garan karana ummadahan dadkao dhan gaalaysiinayo taas waayo budlaankooda iyo waxa ugu fududood ku ogaanaysid waa intaas warkiisu wuxuu isugu soo biyo shubanayaa ciddii aniga aanan aqoonin muslin ma ahan ayb haddii marka baabkaa la furo waa marka waxaa weeyaan baab oo sax noqon kara ma aha muslimku meel walbuu joogi karaa ilaahay buu muslim u yahay waxa marka lagu islaamana de wax alleh rasuul ay caddeeyeen waaye waxa diinta looga baxana wax alleh rasuul ay caddeeyeen waaye wax marka yacni ama koox ku xirnaan karana ma aha wax ku xir wax ku xiran afkaarna ma aha wax ku xiran marka siyaasad iyo baabkeedna yacni ma ahan shayga mukafirka ee qofka uu diinta uga baxayo waa wax alleh rasuul ay caddeeyeen xaqa gaalaysiinta alleh rasuul unbaa iskale cid kale ma leh marka allah wuxuu leeyahy waman yaa axsanu ka wanaag badan qowlan xagga qowlka iyo oraahda minman yaa ka wanaag badan dacaa ila llaahi dacaa annaasa dadka ugu yeeray ilallaahi ilaa cibaadat illaahi ugu yeeray yaa ka fiican wacamila saalixan wacamila sameeyey camalan camal camalka oo saalixan hagaagsanna sameeyey marka meesha waxaa soo gelaya qof allaale qofkii dadka ilaahay cibaadadiisa ugu yeero oo dhan wa qaala yidhi inanii aniga min almuslimiina muslimiintan ka mid ahaaday yidhi ayb marka inanii min almuslimiin yacni waa hogaansanahay waay walaa tastawi alxasanatu wala sayi-atu idfac bilatii hiya axsan walaa tastawii ma-aka alxasanatu xasanada iyo wala sayi-atu wasayi-atu xumida ma-aka xasanada iyo xumaantu ma-aka laadan marka dambe wala sayi-atuda dambe laadeedu waa zaa-ida waay xagga icraabka waxay ka dhigan tahay marka walaa tastawi alxasanatu wasayi-atu walaa tastawii ma sinna oo ma-aka alxasanatu xasanadii iyo wala sayi-atu sayi-adii xumaantii ma-aka xasanadu waa towxiidka sayi-aduna waa shirkiga towxiid iyo shirki ma sinna ayb ama xasanadu waxay noqonaysaa yacnii daacada sayi-aduna macaasida xasanadu waxay noqonaysaa sabarkii iyo cafiskii sayi-aduna dulmiga iyo baqyiga intaba waa laga dhihi karaa idfac riix bilatii tii hiya iyaduba axsanu wanaaga badan riix oo maxaad ku riixaysaana xumida ku isaga riix faida ladii fa-idaa waaba isaga oo alladii kii beynaka adiga iyo wa beynahu isaga dhexdiisa cadaawatun cadaawad ay ahaatay waaba isaga oo kaannahu sidii isaga oo weliyun mid aad mid kuu dhow ah kaas oo xamiimun aad kugu dhowba mid qaraabo dhow kula ah oo kale ayuu ahaanayaa wamaa yulaqaa lalama kulansiinayo haa khasladaas wanaagsan ee cafiska iyo wanaaga in xumaanta lagu riixo ila aladiina kuwii maahna cid kale lalama kulan siinayo sabaruu sabreen wamaa yulaqaa lala kulan siin maayo haa khasladaa iyo xaaladaa wanaagsan ilaa duu xadin dheef mid u saaxiiba ma ahane cadiimin dheefta oo cadiimin aada u weynin badan walaa tastawi lxasanatu xasanadii ma sinna iyo wala sayi-atu xumida idfac riix bilatii tii hiya iyaduba axsanu wanaaga badan ku riix xumida ku riix marka sabr ayaa la amray cinda alqadab dulqaad baa la amray cinda aljahli marka lagu edab daroodo cafis ayaa la amray cinda alisaa'ati marka xumaan lagu sameeyo intaas marka waa wixii wanaagsanaa waxaas baa lagu riixayaa marka haddii sidaa la yeelo marka qofkii xumaan kugu sameeyey haddaad u dulqaadato ama aadba u ixsaan fasho fa-ida aladii kii waaba isaga oo beynaka adiga iyo wa beynahu isaga dhexdiisa cadaawatun collaytan kii ay ahayd dhexdiina kaanahu waaba sidii isaga oo weliyun mid weli oo arrinkaaga maamulayoo kale qofka adiga arrintaada maamulayo waa qofku jecel soo maaha oo dad kugu dhow kaas oo xamiimun aad kugu dhow oo kale aad ma moodeysaa waayo qofka waa fakeraya haddaad xumaan intuu kugu sameeyay haddaad wanaag ugu bedasho wuxuu isleeyahay war ninkan xumaanaad ka gashay wanaaguu kuugu bedelay adaa marka qalloocan waaba ku jeclaanayaa markaasna aayaddan culimadu waxay leeyihiin iyo aayadda ka dambayso wa imaa yansaqana kada soo socoto labada waxaa looga hadlay sida loola macaamilayo insiga iyo jinniga xun insiga hadduu kugu xumaado uu ku dhibo isaga marka waxaa lagula dhaqmaa ixsaan iyo wanaag iyo dulqaad iyo waxyaabaha baa lagula dhaqmaa haddaad marka dulqaad iyo wanaag iyo kula dhaqanto waad ka badbaadaysaa shartiisa kale soo socoto waa kaa daysanaya hadduu wax xumaan kugu sameeya aduu aada wanaag ugu bedelayso isagaa iska haraya marka dambe ayb alimaam ibnulqayim sidaasuu yiraahdaa wax ka fiican qof adiga ku dhibaayo inaad u ixsaan fasho ood kaga guulaysan lahayd ma jiro ayb dadka qaar markay xumaanta kugu sameeyaan haddaad xumaan ku samey maagto waxaa laga yaabaa inuu intaa marka yacni shaqo inaad u yeeshaba marka oo isaguna afar iyo labaatanka saac uu ka shaqeeyo xumaan unbis xumaantii midka weyn mid kasii weyn mid kasii weyn inuu ka shaqeeyo laakiin haddii uu arko inaan dan badanba aan laga gelaynin waxaa laga markaa yacni ama dulqaad loola dhaqmaayo ama aan xumaantiisa xumaan lagu bedelaynin waxaa laga yaabaa marka inuu iska haro oo wax badan oo uu samayn lahaa xumaan ou ka haraba wamaa yulaqaa lalama kulansiiyo haa khasladan arrinkan ah yacni wanaag xumaanta in wanaag lagu bedelo cafiska ila aladiina kuwii maana cid kale lalama kulansiiyo sabaruu sabray kuwa sabro unbaa la siiyaa khasladan wamaa yulaqaahaa lagulama kulmo oo lalama kulan siiyo khasladan iyo arrinkaani ilaa duu xadin dheef mid u saaxiiba maana cadiimin dheefta oo cadiimin aada u weynin badan waimaa yansaqannaka hadduu ku taabto uu ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaankii xaggiisa nasqun yacnii qunjin riixitaan waswaas fastacid magangal bilaahi alla magangal inahu alla huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waa alcaliimu ogaal badan tanna waa sidii shaydaan uljinni saanaa lagula dhaqmaa hadduu ku waswaasiyo hadduu ku dhibo waxaa lagula dhaqmayaa isaga isticaada billahi iltijaa in ilaahay la magan galo oo la tiirsado oo isaga markaa yacni la cuskado ayaa looga magan galaa suurat lacraafna aayadda aayadahan oo kalean kusoo marnay khudi lcafwa wamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin waimaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid billahi inahu samiicun caliim ayb labadii aayadood halkaana shayaadiin linsi iyo shayaadiin اljini sida loola macaamilayo xaggana waa lagu sheegay halkanna waa lagu sheegay ayb waimaa yanzaqannaka hadduu ku taabto oo yani ku qunjiyo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun taabasho ama waswaas fastacid billaahi alla magangal inahu alla huwa isagu asamiicu alla maqlid badan waaye isticaadadaadu alla maqlaya alcaliimu midka og ogaalka badan waayo biafcaalika wa axwaalika afcaashaada iyo xaaladahaada marka qofkii waswaas iyo lagu imtixaanay isticaado unbuu uga badbaadi karaa nebigu shaydaanku rasuulka dama waswaasin karee inaga unbaa marka da dabcan aayadana lagula yani naloo jeedaa wa min aayaatihi alleylu wاnnahaaru washamsu wاlqamar wa min aayaatihi alla aayaadkiisa alleylu baa ka mida habeenka wاnnahaaru iyo maalinka washamsu qoraxdii wاlqamaru dayxi aayaadka ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo laa tasjuduu ha sujuudinina lishamsi qoraxdii ha u sujuudinina walaa lilqamari dayxiina ha u sujuudinina maxaa yeeley makhluuq waayo ilaahay baa abuuray allihii abuuray u sujuudaa laleeyahay wasjuduu u sujuuda lilaahi alla u sujuuda alladii allihii khalaqahunna iyaga abuuray in kuntum haddaad tihiin iyaahu isaga oo keliya tacbuduuna inaad caabudaysaan haddaa isaga keliya caabudaysaan alla keliya un u sujuuda oo yacni caabuda marka makhluuqaadka ilaahay oo qoraxdii iyo dayixii iyo habeenkan iyo maalinkan iyo cajaa'ibta badan ee aadka u waaweyn ha u sujuudinina iyagu waa makhluuqaad allihii abuuray u sujuuda fain istakbaruu hadday isweyneysiiyaan can cibaadati illaahi ay iska weyneysiiyaan faaladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaadeen malaa'igtii waaye yusabbixuuna way nasahayaan lahu lilaahi allay nasahayaan oy hufayaan bileyli habeenkii iyo wanahaari maalin wahum iyagu laa yas-amuuna ma noogayaan hadday iyagu cibaadadii ka santaagaan malaa'igta ilaahay agtiisa ahaatay ayaa habeen iyo maalinba aan daalaynin yusabbixuuna alleyla wاnnahaara laa yafturuun habeen iyo maalin allay nasahayaan laa yafturuuna mana noogayaan xadiidkii wuxuu ahaa yacni baytulmacmuurka ama yacni samada kore waxaa imaanaya saacad walbaa malaa-ig baa galayso markaasay sujuudayaan marka ugu dambeysana waa markaas haddana kuwo kalaa bedelayo kuwo kalaa bedelayo yani tasawar adduunku intuu jiro sidaa un malaa-igta tiradooda yaa qiyaasi kara marka macnuhu waxay tahay haddaad idinku san taagtaan ilaahay wax caabudo ma weynin makhluuq idinka idinka badan idinka waaweyn baa rabbi cibaadadiis u taagan makhluuqan marka hadduu u bato lixdan sano ama toddobaatan sano u noolaanayo oo qeyb ka midana ilmanimo iyo soo marayo iyo yacnii jiranayo oo dhimanayo oo caajiska sidaa u ah hadduu intuu shaar gashto uu san taago oo cibaadada rabbi uu ka san taago ee ilaahay waxba ka nuqsaami maayaan cid marka idinka idinka badanoo idinka xoog badanoo caabudana ilaahay waa abuuray fain istakbaruu hadday santaagaan oo cibaadadii ay ka santaagaan iyo towxiidka faaladiina kuwa cinda rabbika rabbigaa agtiisa kuwa ahaa ah malaa'igtii waaye yusabbixuuna way nasahayaan lahu lilaahi allay nasahayaan bileyli habeenkii iyo wanahaari maalinkii wahum iyagu laa yas-amuuna ma daalayaan oo ma noogayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed